bismillaahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum walaalahay rag iyo haweenba martida sharafta leh waad salaamantiin waa idin soo salaamay nabadaan idinku soo salaamnay aniga waxaan ahay dadkii hore ee soomaaliya wanaagga iyo waaye aragnimada iyo dowladnimada sharafta ay leedahay soo arkay mogadishoba qurux badan oo hawo macaan oo badbaynta hindiya dhinaceeda ku taalo oo galbihii markay qoraxda qabowdo dadka dhalinyarada iyo dadka waayeelka ay soo labistaan oo sentarka ay yimaadeen meesha ladhahay cafe nationaale oo sharaf lagu nool yahay oo dadka labiskiisa iyo quruxdiisa ay magaalada sharaxayso ayaan ku noolahay soo arkay markaan wax soo dhaweeyo dhaktar soo noqday waxaan ahayn dowladaha africa dowladda u sareyso xagga cilmiga xagga ciidanka xagga sharafta mataqaanaa xagga horumarinta developmentka waxaan qabnay ciidan dalkeena ilaaliyo sharafteena ilaaliyo boliis gudaha nooga shaqeeyo nabadgelyada sugo waxaan ahayn hal soomaali waxaan ahayn dad waxaan lahayn dad cilmi leh oo kaalin wax soo bartay oo dalkooda iyo dadkooda jecel leh sidaan wanaagii ugu jirnay oo haweenkii iyo caruurtii ay mataqaanaa geedkaas harka weynle u harsanayeen dadka cilmiga lahaa kaadirka ahay dowladdii waqtigaas jirtay ayaa wax soo bartay dadkii wax soo bartay dowladda lacagteeda ayay kusoo barteen jaamacada markaa soomaaliya ma iilin dibadaan noola diri jiray waxaa nagula diri jirana lacagta ee canshuurta ohoo naagta ee nyaanyada gadaysay midka cowska gadaaya iyo midka qoryaha suuqa keena laga gorbiyo ayaan dare waxaa dhacday dadkii markay kaadir naqdeen oo la hoos harsaday iyo dowlad muuqata aan naqanay wax yaroon micno lahayn in geedkii ay jiridka ka jaraan oo geedkii dumo in haweenkii iyo caruurtii iyo dadkii waayeelka ahay ay qorax ku soo baxaan ee gacmo cadow dadaan u naxaynin gacmahooda galaan dhibaatadii markay nagu dhacday badanaa
Again, you know, she, Dr. Howe explained the story of uh, how her generation was sent abroad to study uh, with the taxes that has been collected from uh, Somali individuals.
dadkii loo soo tababaray dadkii si sahlanna ayay uga soo baxeen si sahlan ayay isu soo raaceen ay soo baneeyeen meesha ay dukaa dadka dugsanayeen ayagoonan u naxin ayagoonan ka fikirin ayagoo awoodda ay iyaga leeyihiin aanan garanin ayaa ilmo yaryar soo raacdeen waana iska soo baxen dadkii dhibaatada markay dhacday labaatan sano dhibaato aan kala go' lahayn ay socotay intii waxgarad ahayd ama waaye arag ahayd ama wadani ahayd ay dalkiiba soo daayeen waxaa isku haray dad masaakiin oo wax raba sidaad arkaysaan ilmaha yaryarkee iyo dad waayeel oo baadiyo ka yimid oo waxbaba ka saynin dadaan xuquuqa ee iyaga leeyihiinna ka saynin waajibka saaranna ka saynaa meesha isugu soo haray dhibkaas markau dhacay dalkii waa burburay soomaali waxay noqotay noman islan waa dadkii lahay waa soo baxay calan iyo ciid iyo sharaftii la lahay way duntay calankii markuu konton sano jirsaday aa la yiri hala joogo maba la arki karee qoftii lagu arki waa xabadaa lagu dhifanay aniga waa idiin imid meeshii waa joogi waayey labaatankii sano waa u adkeysanayay waxaan soo doontay indhaha inaan ku nuursado dadkii ila ogaan jiro ama ila yaqiinay soomaaliya siday ahayd dadka hadda jooga soomaaliya siday hadda tahay dadkii soomaaliya siday tahay ogaay oo hadda halka ku sugan waxaan sheegayaa inay ciiddii isoo dirtay inuu calankii isoo diray inay ilmahaas yareeroo mataqaanaa sakaraadka ay isoo direen ay iisoo iginkii soo direen idinka inaad wax ka qabataan inaad dalkiina dhismihiisii ku mashquushaan inaad soomaali dib u raaraadisaan maxaa dhacay soomaali way dhuntay soomaali waa dhuntay hadda ma jirto soomaaliya qaranka marka dhisidiisana dhib badanay lahayd dad badanaa ku dhintay caalamka hadda qofkii lagu arko la dilaayana dad badan baa u fikiray oo daraadiis u dhintay calankii haddii la bedelay wadaranimadii la diiday qoftii wax kaba haysaba meesha ay noqotay meelay ku xajiran tahay ama la dilo ama la raadinayo un shaqo loo raadinayo soomaaliya adinka ayay idin sugaysaa inaad u noqotaan inaad dhaqaalo u aruurisaan inaad fikrad u aruurisaan inaad bilaan u dejisaan habkii soomaaliya lagu badbaadin lahay haddii aad ka maarantaan meel kastoo aad joogtaan soomaaliya aad tihin communitada internationalka waxay isku dayeen meelo badan inay dowlad dhisaan haddana waa ku feelgaroobeen oo dowladdii waa dhismi weysay waxay ka dhismi weysay aqoontii oonan jirin balaayo aan la garanaynin oo dalkii kalartii oo qabiil la yiraahdo oo heer hoose heer hoose qarankii waa dhunmay maxaa kala qabiilaysaa adig waxaa kala qabiilaysaa meesha ma yaalin qarankii soomaaliya la dhihi jirayaa dhumay marka inaad soomaali soo celiso aada dhistid kabacdig ma ogi haddii aad ka fikiraysa qabiilna hadda wuxuu yahay ma leheen waa isla dhalateen waad isdhasheen nin keligiis qabiil noqon kara male nin walba eedadiis eeyadiis awowgiis oo inkiray ama abtigiis caasi oo noqday caasi waalidkiis oo qaaran karay marka caasi noqotay ahlunaara tahay diinta ma sheegaysa inaa waalidka adiga inkirto waalidka aad dilaysaa shaqadad u tegaysaa asaad ku layn laheed ama aad ku lugoy laheed kaas waa dhibaato soomaalina caadadeeda ma ahan wax kastaoo dhaco geed hoostiisa la fariisan jiray waa laga heshii jiray gabdhaa leesa sii jiray waa lees dhexgeli jiray caadiya ahaan jirta arrintaas soomaaliya caadadeedii hore macaaneed oo quruxsaneed inay soo noqoto ayaa noo imid halkaas inaad mataqaanaaye aniga kaligay wax kaba karinaan noo imid inaad ila qabataan oo dalkii ku noqotaan oo balaan usoo bisaan oo aad samaysaan meel oo soomaaliyay toos oo toos a ugala hadashaan idinkasoo dalka maxaa dhacay iyada waxay tahay universal markay qabiil ololeyso ninkeedii iyo walaalkeed baa isdilaaya ninkeedii iyo aabaheed baa isdilaaya wiilkeeda ayaa abtigeed dila marka haweenkii waa inay sameeyaan wax la yiraahdo heshiis reconciliation inay samayso sanadkanna waxaa waaye sanadkii haweenka dalkaad degan tihiin awoodda hadda iyo encouragement wuxuu siiyo waayaa haweenka haweenka wax badan ay qaban karaan hadda dalka ayagaa lafdhabarkiiu ah haweenkii waxaa idinka codsanayaa inaad mataqaanaayey soomaalinima raadisaan haween idinkoo kale ayaa dahabkoodi gaday oo dhintay siduu u sheegayay yarka saxaawataaboo kale adinkane dibadda markaad joogtiin inaad raadisaan ood nabadoodaan ood isjeclaataan ood walaalo noqotaan meelna kalama jirtaan waad isdhalateen waa isla dhasheen waa isla dhalateen waad isdhasheen dadkii waxaad dhasheen mid walaashaa dhashay iyo mid abti walaalkaa dhalay waa marka dhibaatadoo dhan waxay ku dhacdaa haween dhibka ka dadaala iska dhaqaajiya walaaltinimo iyo jeceyl abuura haddii aad walaaltinimo iyo jeceyl abuurtaan soomaaliya waa isu imahaysaa haddaa idinka mar walbaba muxuu yahay qabiilkuya xaguu ka yimid haddaa ku socdaan qarankiina yaa dhumay mustaqbalkiinana waxuu noqahaa mid dhumay ilmihiinana way dhumaayaan markaa minnesota tegay waxaan u tegay sideed kun oo arday oo jeelka ku jirto sideeddaas kun soomaaliya waa ka dhuntay bes waaye ma soo noqonayan generation ka xigan waaba iloobaabeen oo soomaaliya ka yimid marka ha dhuminina eh waxaan idinku codsanayaa ilmaha noo soo kaydiya noo keena walaaltinimadii jaceylka abuura dadaala dadka isku keena raggani sidoo kale aan leeyahay isagani mataqaanay dhalinyarada waxaa la rabaa inay bedesho wadciga adduunka jooga hadda soomaaliya inay ka bedeshay ee wadci walaaltinimo oo jeceyl ah ay dhaliso ay dalkooda jeclaadaan oo dadkooda jeclaadaan oo calankooda ku faanaan baddi waa la sumeeyey xabadihii la keenaayo meesha lagu ridayo nabadaa lagu dhalaha la dhahay way sumaysan yihiin aniga waxaan ahay ee cudurada haweenka ayaan daweeyaasaaba ogtihiin inta badan ilaa laba kun iyo toddobadii ilaa laba kun iyo sideedii waxaa isoo martay oo aniga aan biisiteeyey laba kun oo naag oo dhicisa soomaaliya way islayn jirtay nagaarkii afar bilood la ahay naagaha ma dhicin jirin xabado caadi ah la isku dhifan jiray waxay ila naqatay xabado sumaysan inay ahaayeen labada kun iyo toddobada ilaa laba kun iyo sideedii xabadihii la ridaayay ama qaraxii la samaynayo naagta siday u jiifto dhiigbaxa ku bilaabanaya intaan ugu soo gaarsiinay dhex iskaga dhimanaysaaba hataa dhiigbax u dhimanaysaa marka dalkii xabadihii loo soo sumaystay badda sun laga buuxiyey ee dadkii gaajo u dhimanayo ee idinkiina wax ka qabatanaan idin sugaa idinkaan saasaan idinkugu imid waad mahadsantiin inta ay dhegaysateen iyo inta ay timaadeen